Cudurka dabayshu waa cudur uu keeno fayras ku dhaca carruurta iyo dadka waaweynba. Waxaa laga qaadaa afka. Dabayshu waxay dhalin kartaa xanuun yar ama astaamo sahlan waxayna yeelanaysaa habdhiska neerfayaasha iyo dheefshiidka, ka dibna waxay dhalisaa curyaannimo joogto ah. Cudurka dabayshu waa fayras aan daawo lahayn balse leh ka hortag sida uu sharaxayo Dr. Shafii Xasan Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Cudurka dabaysha ama afka qalqalaad waxaa lagu dhahaa poliomyelitis aa loo yaqaanaa. Yacni waa cudur waxaa keena marka hore waxaa la dhahaa virus waa haddana highly contagious yacni aad aa loo iskugu gudbin karaa. Waxyaabaha keenana waxaa ka mid ah fayrasyada noocyada kala duwan ee Polio type one iyo type two iyo type three waaye. Inta badan wuxuu saameyn karaa oo saameyn ku leeyahay maxaa la yidhaha tubadan cuntada qaado ilaa laga geynayo mindhiciraha. Inta badan saas uu saameyn ku leeyahay. virus markii la dhaho yacni kelimada virus markii la dhaho waa daaweyn sax ee horta ma loo haayo yacni ka hortag laakiin majority ka hortag ay leeyihiin ka hortag wuu jiraa oo yacni cunugan at the time oo yacni xilliga oo dhasho oo kale waxaa la siiyaa o b v zero oo yacni cunuga markuu dhasho ilaa adii shan iyo tobanka maalmood oo kale la geyn karaa laakiin sida ugu fiican waxaa waaye markuu dhasho in hor laga siiyo next day ka hortagaas marka waxaa waaye laba nuuc waaye midna o b v midna i b v aa la dhahaa macnaha viruskaas marka yacni immu- tallaalkaasaa looga hortagi karaa yacni cudurkan oo dabaysha khatartiisa caafimaad waxaa waaye wuxuu saameyn ku leeyahay cudurkan haddii oo saameeyo oo kale maxaa la yidhaahdaa qeybtan maadaama aan dhahnay wuxuu saameyn ku leeyahay eh, cunnada tubada qaada ilaa wuxuu saameyn ku leeyahay aan sheegnay eh, ilaa laga gaara mindhiciraha oo kale qofku wuxuu ku- u keeni karaa yacni yacni maxaa la yidhaahdaa eh, dhibaato oo qofka ah tusaale haddii gacan iyo lug oo kale ay ka dhacaan oo kale oo qalloocoo kaas oo kale oo soo gaaro kale eh, gacan lugtaas oo kale inay saameyn ku yeelato ama paralysis oo kale gacantii iyo lugtii oo kale inay shaqayn waayaan oo kale mararka qaar waxaa dhici karta oo kale inay murqihii oo maxaa la yidhaahdaa sambabada oo kale inay shaqayn waayaan oo kale taasaa mararka qaar waxay keeni kartaa marka cunugii ama inuu iska dhinto oo kale ama inuu cunugii yacni marxalad oo emergency kaa galo kadibna sidaas uu ku baxo kale waxyaabaha dhici karta waa
Dabaysha waxa uu ka mid yahay cudurrada aan lahayn daawada laakiin leh ka hortag, waxaana bahda caafimaadka ay ku talinayaan in la qaato tallaalka dabaysha.